alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى alih wsaxbih wslama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu waa darsigeennii toddobaad ee ka mid ahaa duruusteennii ka warramaysay nolol maalmeedkii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxay noo joogtay wakhtiga barqada ilaa duhur ku dhowaadka wixii uu samayn jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa wakhtigii duhurka oo la gaadhay bilaal radia allaahu canhu ahaa mu'adinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa eedaami jiray wakhtiga duhurkuna wuxuu soo galaa siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam idaa zaalat ishamsu qoraxu samada bartankeeda markay uga degto ama uga iilato dhinaca ay u dhacdo waxaana taa lagu garanayaa in harhgalabeedkii uu soo rogmado uu bilaabmo jihadan qoraxdu ay ka soo baxdo harhkii waxa weeyaan uu rogmado nebigeennu calayhi salaatu wasalaam haddii wakhtigaa uu ku jiro hurdadii qayluulada wuxuu ku toosi jiray aadaanka bilaal radia allaahu canhu waxaanu ka jawaabi jiray kelmadaha muadinku uu ku dhawaaqayo uu ka daba odhan jiray haddii weyse markaa uu baahan yahay waa weysaysan jiray wax weyse jebiya ay ku dhaceen hore waa u sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hurdadu inaanay weysada ka jebin jirin waayo qalbigiisu ma seexan jirin ee indhihiisa ayuunbaa seexan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam afar ragcadood oo sunno salaada duhur ka horeeya ah ayuu ku tukan jiray gurigiisa waxaanu odhan jiray isagoo tilmaamaya fadliga ay leedahay salaadaasi innahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu samaa wakhtigaasi waa wakhti la furo albaabada samada wa uxibu an yascada liya fiiha camalu saalix waxaanan jecelahay wakhtigaa qiimaha badan camal wanaagsan in ilaahay subxaana wa tacaala laiga gaadhsiiyo oo ilaahay addoomihiisa waa ka sarreeyaaye xaggaa sare loo qaado salaada duhur sunnaha ka horeeya afar baa laga dhigi karaa ka ka dambeeyana afar baa laga dhigi karaa in afar laga horaysiiyo laba laga dambaysiiyaa lafteeduna waa ansaxday in laba laga horaysiiyo laba laga dambaysiiyaana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugnaatay in afar laga horaysiiyo afarna laga dambaysiiyo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam aad buu u ammaanay oo lan yelija annaara axadu sallaa qabla duhri arbaca wbacda aduhri arbaca naar geli maayo buui nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof salaada duhur horteed tukaday afar ragcadood salaada duhur dabadeedna afar ragcadood tukaday xadiidkaana tirmidi baa wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa caadadiisu ay ahayd gurigiisa ayaa uu joogi jiray marka uu sunnaha ku tukado ilaa la gaadhayo wakhtiga salaada loo aqiimayo muadinku arinkaa uu soo ogeysiinayo maadaama gurigiisu masaajidka uu ku qabsanaa waxaana dhici jirtay in mararka qaarkood ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam la joogaan guriga kuwo ka mida ubadkii ka farcamay sida xasan iyo xusein faatima radi allahu canha ay dhashay umaama oo inantiisii zaynab radi allahu canha ay dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam ubadkaa yaryar naxariis badan buu u muujin jiray waana la kaftami jiray waana ciyaarsiin jiray marka bilaalu u yimaada isagoo ogeysiinaya wakhtigii aqiimka in la gaadhay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bixi jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sii dhunkado mid ka mida dumarkiisa oo aanu intaa dabadeedna weysaysan waxaana culimmada qaarkood taa ay u daliishadeen taabashada ruuxa dumarkaahi inaanay weysada jebinahayn waxaa mararka qaarkood dhici jirtay marka uu sii baxaayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sii qaado ubadkaa yaryar ee hablihiisu ay dhaleen qaar ka mida mar nebigu gurigu ka baxay isagoo sida xasan ibnu cali ama xusein labadaba waa la yidhi kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmo yar buu ahaa waa dhigtay salaaddii buu xidhay salaaddii buu dadka tukiyey sujuuddii buu ku raagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa yaabay talo maxaa ku dhacay rasuulkii ilaahay saxaabi la odhan jiray shadaad ibnulhaad ayaa sujuuddii madaxa kor uga soo qaaday isagoo beleegaaya waxa dhacay rasuulka ilaahay miyuu xanuunsaday miyuu dhintay ma wax kalaa ku dhacay dabeetana wuxuu arkay ilmihii yaraayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabarka ka saaran nebiguna uu sujuudsan yahay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii uu dhammeeyey ayay dadkii su-aal weydiiyeenoo waxay ku dhahaan yaa rasuul allah innaka sajadta sajdatan ataltaha rasuulka ilaah waxaad sujuudday sujuudaad aada u dheeraysay oo intii aanu kugu naqaanay aad ka dheeraysay xataa danannaa annahu qad xadaa amrun ilaa aanu isnidhi mala waxbaaba dhacayba ama talow nebiga miyaa loo waxyoonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi waxaad istidhaahdeen oo dhami ma dhicin walaakina bni irtaxalanii laakiin inankaygan yar ayaa dusha iiga baxay fakarihtu an ucjilahu xataa yaqdiya xaajatahu waxaan nacay oo aan dhibsaday inaan dedejiyo waanaan daayey si uu u dhammaysto baahidiisa ciyaareed markaa bal u fiirso farqiga u dhaxeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkeenna maanta jooga waalidka isagoo oo tukanaaya ilmihiisa yari dusha uuga baxo salaadda maruu ka baxo muxuu samaynayaa kadhaasuu ka saarayaa soo maaha haddii imaamkeenna inankiisa yari dusha uga baxo dadkao dhami waxa lagaba inay ku canaantaan maxaad ilmaha yar ka soo kaxaysanaysaa masaajidka aad kala soo doonaysa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana kariima alkhuluq mid akhlaaqdiisu aad ay u wanaagsan tahay dulqaadkiisuna uu aada u badan yahay buu ahaa mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay in uu soo qaado inantii la odhan jiray umaama bintu abilcaas waxaa dhashay zaynab oo ahayd inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu isagoo salaaddii ku jiraabuu inantaa yar sidayba marka uu rukuuco waa dhigi jiray ila sujuudda iyo kuma qaadi karee marka uu sujuudda soo dhammaystee uu kacayana waa sii qaadan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasna ujeeddo weyn buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka lahaa ujeeddooyinka muuqdan waxaa ka mid a dhaqankii jaahiliga ah ee habla nacaybka ahaa inuu meesha ka saaro masaajidkiibuu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii oo ah meel qof istaago meesha u khayrka badan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ku jira inantaa yar uu siday maanta waxyaaba aadka loola yaaba waxaa ka mida ee aynu kaga fogaanay dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii nin inan yar waddadeedu aada u yar tahay oo dee qof loo hunguroon kara aan ahayn masaajidka uu keeno waxaa laga yaabaa in dad badani ay la yaabaan qaarna ay kuba qayliyaan oo ay yidhaahdaan maxaad inanta masaajidka kala soo doontay raggaad u dhex keentay waxaanan goobjoog u ahaa masaajid salaad jumca aanu ku tukanaynay hargeyse dhexdeeda nin dabadaha ka yimi baa wuxuu watay inan yar nin kaloo dadkii masaajidka ku tukanayay ka mid unbaa lagu salliday maxaad inanta yar masaajidka u keentay ka saar masaajidka khudbadiina way socotaa ilaa arrintu dagaal ba ay gaadhay oo iyadoo khudbaddii ay socoto labada nin la kala qabtay waxa dagaalku uu ka dhacayna waxa weeye inantaada yar maxaad masaajidkaad u keentay markii salaaddii laga baxay kadib baan istaagay oo markaasaan u sheegay qoladaa horta jimcahoodii inuu ka buray oo hadalkaasi dee jimcahoodii uu waxyeelay waxa ay sameeyeenna khalad ay tahay iyo qadiyadda ku saabsan hablaha yar in la keeni karo masaajidadoo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu keeni jiray bal isagoo salaadda ku jiraa buu sitay rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasina waxay noo muujinaysaa baahida aynu u qabno inaynu baranno noloshii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisu siduu ahaa wuxuu ogolaaday iyo wuxuu diiday rasuulku nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada duhur wuxuu tukan jiray fii awali waqtiha kaana yusalli duhra ida zaalat ishamsu sida cabdillaahi bni camr bn caas uu ka wariyey fii saxiixi muslim mar allaaliya marka ay qoraxdu samada uga iilato dhinacaa u dhacdo ayuu duhur tukan jiray iyadoo aynu ognahay wakhtiga duhurku inuu joogo ilaa shay walba harhkiisu uu leekaanayo laakiin salaadaha badankooda rasuulku wuxuu tukan jiray fii awali waqtiha wakhtigeeda u horeeya salaada duhuur nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan maanta a'immadeenna badankoodu ay u gaabiyaan uma gaabin jirin wuxuu akhrin jiray labada ragcadoodee hore soddon aayadood in lagu qiyaaso macnaa ragcaddiiba shan iyo toban aayadood maanta waxaa laga yaabaa hadduu imaamku intaa akhriyo suuratu alaclaa sabixisma ama ahlataaka xadiid hadduu akhriyo salaada duhur inay dadku idhahdaan waad nagu dheeraysa waana igu dhacdayba aniga salaad duhur baan akhriyey masaajid intaan tukiyey ragcaddii hore suurat lacla sabixisma rabbika lacla ragcaddii kalena waxaan akhriyey qur-aan kaloo ku dhow hadda ma xusuustee marka dad badan baa arrintaasi ka qayliyo o yihi salaaddii baad dheeraysay weliba dad wadaadoo dacwada u nisbo sheegta ayaaba ku jirayba waxaan ku uhi salaadda dheeraynteeda iyo gaabinteeda waxaa lagu qiyaasayaa maaha dadka dookooda iyo sida iyagu ay doonayaan waxaa lagu qiyaasayaa waa nebigu nebigii yidhi salaad dadka ha ku dheeraynina sidee buu u tukaday sidaa u tukaday dheerayn hadday tahay muu yeele nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii dadka arrinkaa loo bandhigoo la yidhaahdo idinku dookhiina ka ciyaara intaad rabtaan salaadda in laydin leekaysiiyo waxaa dhacaysa in dadka qaarkood ay yidhaahdaan yaan nalooga badin aayad waanan arkayba masaajid imaaraadka ku yaallaan ku tukaday salaad taraawiix imaam baana tukinayey imaamkaasi ragcad kasta oo salaad taraawiix ka mida aayad qura buu akhriyey aaya waaxida waliba aayadaha dee gaagaaban buu eeganayey markii salaaddii laga baxay baan la hadlo aan ku uhi sheekh maxaa dhacay ood qur-aanka intaa uga yaro kordhi weydi wuxuu ihi dadka xaafaddaa waxay yidhaahdeen intaa ha nagaga badinin ragcaddiiba aayad qura uu noo akhri marka haddii dadka laga talageliyo imaamku aanu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayan waxaa dhacaysa in dee taasoo kale ay dhacdo idhahdaan faatixadaba soo sunno maaha qur-aanka faatixada ka dambeeya haa dee nagabadaa sheekh gebigiisaba faatixadu noogu jooji taasaa dhacaysa waaye nebigeennu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood intaa waaba ka dheerayn jiray salaada duhuuro waxaa dhici jirtay inuu qof baqiic tago uu soo xaajo guto iyadoo salaaddii la aqiimay dabeetana uu soo weysaysto intuu gurigiisii haddana tago kadib haddana uu soo gaadho rasuulkii ilaahay oo ragcaddii koowaad ku jira salaada duhur taasina waxay ka turjumaysaa suu nebigu calayh salaatu wasalaam u dheereeyey qiraa'ada qur-aanka hoos buu udhigi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada duhur saxaabada markii la weydiiye lahi sidaad ku garan jirteen inuu qur-aan akhriyayo mar haddaanu kor u qaadahayn waxay saxaabada qaarkood yidhahdeen kamaa fi lbukhaari bidiraabi lixyatihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam garh weyn buu lahaa oo qofka markaa daba taagani uu arkayo markaa dhaqdhaqaaqa garhkiisu uu samaynayo ayaanu ku garan jirin mararka qaarkoodna rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaha qur-aanka hoos loo dhigaayo aayad aayad buu kor u yaro qaadi jiray suuu dadka u maqashiiyo inuu qur-aan akhriyayo qur-aanka u akhriya ka uu yahay laftiisana ay wax uga ogaadaan kaana yusmicuna alaayata axyaanan bay dhahan saxaabadu aayad aayad buu mararka qaarkood na maqashiin jiray nabigeenu caleyh afdal salaati watasliim salaada duhur marka uu dhammeeyo asxaabta ayuu ku soo jeesan jiray arrin markaa hadal u baahan oo soo darisay haddii ay jirto salaadaa duhur dabadeed buu dadka la hadli jiro u khudbadan jiray waayo wakhti dadku aada isugu imanayaanoo shaqooyinkii ay ka soo rawaxayaanoo kii qayluulaystay waxa weeyaan uu soo toosay waxaa ka mid ah khudbadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeediyey maruu u yimi wafdi reer mudar ka mid ahaa wafdiga waxaa rasuulka uga muuqday gaajo iyo baahi fara badan dadkiibuu u khudbadeeyey khudbaddiisa wuxuu ku bilaabay ammaan ilaahay uu ammaanay kadib wuxuu uhi amaa bacd waxaanu akhriyey aayadaha taqwada ilaahay addoomaha uu ku amray sida aayadda u horeysa suuratu nisa yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum iyo aayadda suuraة اlxashri ku jirta ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah waltandur nafsu maa qadamat ligad kadib dadkii wuxuu ku dhiiri geliyey rasuulku dadkaa baahan inay wax ku sadaqadaystaan ninkii diinaar sadaqadaysanaya dahabuu diinaaru ka samaysnaa ninkii dirham sadaqadaysanaya fiduu ka samaysnaa waa ka jaban tahay ninkii saac bura galaan qamadiya sadaqadaysanaya ninkii saac timira sadaqadaysanaya ilaa uu ka soo gaadhsiiye walow bishiqi tamra xabad timira jeexeedba ha noqotee qof waliba waxaa la baxo oo sadaqadu yaryaraysi ma laha waxaa laga yaabaa xabad timira oo qof dee u baahan aada siisay inay in ilaahay naarta uu kaaga badbaadiyo itaquu naara walow bishiqi tamra buuhi rasuulku calayh salaatu wasalaam waar naarta wax iska xigsiiya xabad timira jeexeed baa ha noqotee waxaa kaloo dhacday mar kale waxaa yimi ibnu lutbiya nin la odhan jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u diray inuu xoolo soo ururiyo oo sekada dadka in laga soo qaada iyo ciddii kale xoole xaq loogu leeyahay nebigu cid buu u xil saari jiro sucaad baa dadkaa la odhan jiray mushaharna waa ku qaadan jireen aayadda sekadana waa ka ilaahay ku sheegay ee sideedda qolo ee sekada wax laga siinaya ku daray waalcaamiliina calayha laakiin caamilku maaha ka qofkan sekada bixinaya u shaqeeya ee mushaahara ka qaata ee waa ka dowladdu ay u dirtay inuu sekada dadka uu ka soo qaado waxaana masalada u xusiyaa ganacsatada qaarkood baa waxayna weydiiyaan dadkan shaqaalaha ee wakhtigii sekada marka la gaadho xoolihii tirinaya ee xisaabinaya sekadii ma siin karnaa annagoo u niyoonaya inay yihiin dadkii ka shaqeeyey marka jawaabtu waxay tahay maya haddii masaakiin ama fuqaro ay yihiin sida aynu mar horeba ka hadalay waa la siin karaa iyadoo faqrigooda iyo miskiinnimadooda loo siinayo maslaxadina qofkan aanay ugu jirin sekada uu siinayo waajibkaa iska bixinaya mooyaane ninkaasi markii uu keenay xoolihii uu soo ururiyey xoolihii uu kala qaybiye wuxuu uhi haadaa lakum intaasi waa intiinii rasuulka ilaahayow oo dadka ad ii dirtay baan ka soo qaaday wa haada uhdiya ilaya intaana anaa hadiyad laysoo siiyey hadalkaa aada buu uga xanaaqay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maxay ku dhacaysaa inaanu nin shaqo u diro oo xoolihii uu keenay qaybna uu yidhahdo ana laysoo hadiyeyey qaybna uu yidhaahdo waa qaybtii dee dowladda islaamka miyuu guriga hooyadii iyo aabbihii fadhiisto dadku hadiyadda halkaa ugu keenaane arrintaasi waa arrin aada u muhiima xukumna waa laga qaadana xukumkaasi wuxuu yahay qofka dowladda u shaqeeya mansibkaa uu hayo iyo mas-uuliyadda madaxweynuhu uu saaray wax hadiyada oo ku qaadan karaa ma jirto wax hadiyada oo ku qaadan karaa ma jirto hadda waad fahamteen baan u malaynayaa inuu qof sidiisa hadiyad u siiyo saaxiibtinima ka dhaxaysa ama ay waxise siin jireen waa masalo kale laakiin mansibkaa uu hayo wasiirnimada tusaalehaan wax lagu siinayo ama agaasimanimada ama inuu dee boos kale ama mas-uuliyad kale dowladda uu ka hayo ma qaadan karo xadiidkanaana u daliila oo maxaa laga fahmaya hadalkaa rasuulku uhi guriga hooyadii iyo aabbihii miyuu fadhiisto dee guriga isagoo dowladda u shaqeeya guriga hooyadii iyo aabbihii haddii hadiyad loogu keeno waa u xalaal weyaan macnaheedu laakiin wixii lagu siiyo mas-uulnimada iyo mansibkaa uu hayo ee hadiyadii waxay la mid tahay wixii xoolaha dowladda uu ka khiyaameeyo albaabaana la xidhaya albaabkaa la xidhaya muxuu yahay waa wixii laaluushka la odhan jiray in loo marmarsadooda magaca hadiyad loo bixiyo ama qofku xowlihii dowladda intuu leexsado dee inuu yidhaahdo anaa laysoo hadiyeey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada iyo aad dadka uga waaniyey xoolaha ummadda ka dhaxeeya qofku inuu hungureeyo wax uu ka qaato waxaanuu ihi waryaanay dhicin maalinta qiyaame midkiin inuu iga hor yimaado isagoo xambaarsan awr ololaaya ama neef la oo dee danaaxiyaaya ama neef adhi oo ciyaaya dabeetana uu yidhaahdo rasuulki ilaahayow wixii qabo oo aan ku idhaahdo laa ugnii laka shay-an qad ballaqtu waxaan kuu qaban karaa ma jirto horaan anigu fariimihii ilaahay iigu soo dhiibay ama ii soo dhiibay aan idiin soo gaadhsiiye nabigeennu calayh afdal asalaatu watasliim mararka qaarkood waxaa dhacday salaada duhur dabadeed intuu mimbarkaba u baxay sidii jumcaha inuu jeediyey khudbad dheer uu kaga warramay bilowgii caalamka ilaa dhammaadkiisii qiyaamahana aada uga warramay arrimo waaweynna uu sheegay mar kalena nebigu calayh afdal asalaatu watasliim markii la rajmiyey ninkii saxaabigaah maacis la odhan jire zinaystay wuxuu aada iyo aada uga hadlay oo hadal adigu ka yidhi ragga marka ay raggu jihaad tagaan ee duulimaad tagaan inta ay ka soo hadhaan dee u weydaaranaya waxa weeyaan dumarkii arrinka noocaasa qofka sameeya ciqaab adag baan marinayaa buui nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaana ilaahayna dembi dhaaf umuu weydiinoo umuu ducayn dhagaxa lagu dilay manuu habaarin manuu caayin nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbadahaasoo dhammina waxay ku saabsanaayeen arrimo markaa taagan oo soo dariyey oo u baahan dee xukum sharciya inuu nebigu calayh afdal asalaatu watasliim uu wax ka yidhaahdo nebigeenu calayh afdal asalaatu watasliim intaa dabadeed gurigiisu ku noqon jiro oo sunnaha duhur ka dambeeya masaajida kuma tukan jirin labadii ragcadood salaada duhur ka dambeeyey iyo hadduu afar ka dhigayaba gurigiisuu la tegi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadib haddana asxaabta ayuu dib ugu soo noqon jiray waxaa dhici jirtay inuu masaajidkii dib u fadhiisto ilaa salaada casar ile hurda uma hadhinoo qayluuladiisi waa kii qadintay ee duhur ka hor inuu nebigu calayh salaatu wasalaam seexan jiray wanagii tilmaanay waxaa markaa dhici jirtay mararka qaarkood inuu wakhtigaa masaajidka ka baxo oo u baxo dadka muslimiinta ah dano iyo howle ay leeyihiin inuu wax uga soo qabto mar waxaa soo gaadhay rasuulkeenna qabiiladii banu camr banu cawf la odhan jiray inay iskhilaafeen ilaa ay islaayeen laakiin dagaal seef iyo waran laysu qaatay ma ahayne dhagaxanyabay isku shiideenoo dee budadyabay isu qaateen khilaaf baa dhex maray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii duhuur markii uu tukaday ayaa asxaabtiisu wuxuu ku ihi idhabuu bina xataa nuslixa baynahum war ina mariya aynu soo heshiisiinay oo dadka muslimiinta ay markay iskhilaafaan waa in laga shaqeeyo sidii laysu afgaransiin lahaa khilaafka iyo fitnada dhex taallana meesha looga saari lahaa oo sulxu khayr ilaahay baa yidhi iyo fataquu llaha waaslixuu daata baynikum bilaal buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada oo arrin weyn ah mas-uuliyad culisan culusna ah kala sii ballamay oo wuxuu ku idhi salaada casar marka la gaadho abubakar waxaad ku tidhaahdaa dadka sii tuki taana waxaa laga qaadanayaa imaamku hadduu howl u baxo meel uu tegaayo inaanu iska teginuuna dee cid dadka uu kaga sii tago ama muwaadinkii uu ku dhahdo adigu dadka tuki muwaadinka cid ka mudani haddii ay jirto oo masaajidka laasimtaana inuu yidhaahdo hebel waxaad ku tidhahda salaad dadka sii tuki abuubakarna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku doortay wanaaggiisa waxaa kaloo dadka uu sii barayay usii tilmaamayey abubakar inuu yahay qofka u mudan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoodo inuu ummadda hogaamiyo oo markii nebigu uu xanuunsaday ee uu soo tahli waayey inuu masaajidka yimaado wuxuu ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas abubakar u sheega dadka ha tukiye caaisha arrintaa aad bay uga dagaalantay waxay isku dayday inay ka leexiso nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waxaanay diideysay in aabbaheed oo abubakara halkii nebiga markuu istaago inay dadku karaahiyeystaan oo yidhaahdaan nebigii ilaahay ayuu noo bedelo meeshiisii waxa weeyaan uu galay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka diiday waxaanu ku uhi ina kuna la antunna sawaaxibu yuusuf dumarow shirqoolkiinna aada u badan kamana aqbalin arrinkaa saxaabaduna markii dambe waxay u deliishadeen arrinka inuu abubakar yahay qofka u mudan hogaaminta ummadda oo radiyahu rasuulu llaahi lidiinina afalaa nardaahu lidunyaana rasuulkii ilaahay baa wuxuu raalli kaga noqday inuu diinta nagu hogaamiyo marka adduunyada inuu nagu hogaamiyo sidaanaan raalli uga noqon ahayn wakhtigii casarka ayaa la gaadhay bilaal baa eedaamay wakhtigii salaadda la gelaayey markii uu soo dhowaaday ayuu abubakar u tegey wuxuu ku uhi abubakarow rasuulkii ilaahay waa inaga habsaamay wakhtigii salaaduna waa taagan yahay dadka maa tukin wuxuu ihi haa haddaad doonto siduu xaq dhowraya baleeg bilaal baa aqiimay abubakar baa salaaddii galay waa xidhay dadkiina salaaddii waa xidheen rasuulkii ilaahay baaba yimi calayhi salaatu wasalaam sufuuftuu soo jeexay rasuulkii ilaahay oo uu soo dhex maray ilaa safkii u horreeyey ee dee kuwa xiga abubakar uu istaagay taana waxaa laga qaadanayaa imaamku haddii uu soo habsaamo qof kale uu salaadii sii galo inuu kaba saari karaba oo intuu dib u soo jiido isagu uu weydaaran karo oo uu geli karo dadkii markay arkeen nebigii ilaahay oo safkii dhex taagan waa sacabkay isku garaaceen abuubakarna waxaa caado u ahayd salaada mar hadduu galo midig iyo bidix iyo xagga dambe midnaba inaanu eegin oo qalbigiisa iyo wejigiisaba ilahay buu ku qaabili jiray markay dadku sacab tumistii jooji waayeen saxaabadii ay isku garaacayeen ayaa abubakar soo eegay xagga dambe iltafat bicunuqihi daymoodka noocaasiina waa bannaan yahay hadday xaaja keento baahi keento sida xaaladan oo kale inuu qoorta un leexiyo laakiin laabtiisa hadduu leexiyo macnaheed waxa qibladiibuu ka jeesto salaadii markaaba ka buraysa abubakar wuxuu arkay rasuulkii ilaahay oo daba taagan dabeetana wuxuu bilaabay inuu dib u soo gurto kadib rasuulkaa u ishaaray oo u tilmaamay ila salaad buu ku jira afka ka hadli maaye gacantuu uga tilmaamay in uu halkiisaa taagnaado salaadda uu sii wado abubakar rafaca yadahu faxamid allah gacanta intuu kor u qaaday buu ilaahay mahadiyey dikrigu salaadda meel kastoo uu ka galo walow dheeraadba ha ku ahaadee salaadda ma buriyo dikriga ilaahay waayo hadalka makhluuqaadka lala hadlayaa salaadda buriya dikriguna waa khitaab iyo hadal ilaahay uu ku wajahayo qofkan salaadda tukanaya abubakar dib buu u soo gurtay deetana safkii buu soo galay nebiga calayh isalaatu wasalaam horu maray oo dadkii tukiyey taana maxaa laga qaadanayaa in isbedel uu dhici karo qof markii hore ma'muum ahaa oo safka ku jiray uu imaam noqon karo haddii tusaale ahaan imaamkii uu weyse jabo ama wax kaleba ay ku dhacaan marka haddii salaada dee mar uu la bilaabay halkii unbuu ka sii wadayaa oo mar unbay wada dhammaynayaan laakiin imika oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka dembeeyey waxaa dhici karta inuu qofkani masbuuq yahay oo ragcadii ay ka tagtay isagii baana imaam noqday soo maa markaa dadkii uu tukanaya salaadooda waxay dhammaanaysaa iyadoo isaga weli ragcadee u harsanta maxaa la yeelayaa ragcadda u harsan markuu u kacu isu taago qoladan maamuumiinta uu tukinaya ila iyaga salaadoodu waa dhammaatee laba arrimood bay u door leeyihin arrinka koowaad oo ah ka goosasho inay niyoodaanoo saa salaadda ay kaga baxaan iyo arrinka labaad oo ah inay fadhiga ku sugaan ilaa ragcaddaa uu soo dhammaysanayo dabeetana ragcaddaa markuu soo dhammaysto ee u atixiyaadsado mar ay la salaama naqsadaan nebigu calayh afdal salaatu watasliim dhacdada noocaasa axkaam sharciga oo la xidhiidho oo aada loogu baahan yahay buu dadka baray oo wuxuu ihi dadow maxaa dhacay markii salaada dhexeedii ay wax soo dariyeen aad sacabka u garaacdeen ragow sacab garaaca waxaa iskale dumarka laakiin ninka isagoo salaada ku jira ay wax ku soo dariyaan hadda la soco maaha sujuu sahwi inuu dhaco man naabahu shayun fii salaati waxa soo dariyey muxuu noqon karaa imaamkii maqnaa oo yimi waxa soo dariyey wuxuu noqon karaa daad soo rogmaday oo laga baqanay dadka inuu qaado gubasho dhacday cadow markaa la ogaaday inuu meesha kusoo fool leeyahay marka imaamkii sababo badan baa subxaan allah loo odhan karaa iyadoo lagu baraarujinayo wax dhacay imaha sahwiga oo qura falyaqul subxaan allah subxaan allah ha yidhaahdo waayo subxaan allah markuu haha hadii subxaan allahda imaamkii wax uu ku fahmo waa saxo iyadu ku shaqayn hadduu ku fahmi waayena waa inuu xagga dambe soo eego sida abubakar uu yeelay bal waxaa dhacay dee uu ka war helo dabeetana go-aanka munaasibka ku ah waa inuu qaato dumarka laftooda marka le inama tasfiiqu linnisaa sacabgaraacii ciyaartoo kale maaha hadday kaa sameeyaan salaaddu way ka buraysaa laakiin gacantan ama kafkan dhabarkiisa ayaa kan kale ay sidaa ugu dhufanayaan maaha inay iska sacaba tumanayaan sidoo heella ay ciyaarayaan oo kale waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan dumarku inaanay ragga tukin karin oo iska daa inay rag tukiso maanta o dhan allahu akbar iyo samic allahu liman xamida ay ka hor hayso ama qur-aan ay ka hor akridee imaamkii ay ku daba tukinaysa ku daba tukanaysay haddii ay wax la soo darsaan inay subxaan allah tidhaabaa la diido codkeeda in la maqlaa la diidaya saxaabaduna ha isku dhufataa la yidhi mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tegey meel la yidhaahdo alaswaaf oo magaalada madiine u dhow habla u dhalay sacad binu rabiic ayuu u soo qaybiyey dhaxal aabbahood ay ka dhaxleen waxaanay ahayn dumarkii u horeeyey ee aabbahood xoola ka dhaxlaa islaamka dhexdiisa oo islaamka hortii dumarka dhaxalka laguma dari jirinba ragga ayuunbaa qaybsan jiray goor barqaabuu u tegey rasuulku calayhi salaatu wasalaam casuumad bay rasuulka u diyaariyeen cuntadii markii uu cunay raggii la socdayna ay la cuneen ayuu nebigu weysaystay calayhi salaatu wasalaam salaadii duhur markaa halkaasi uu ku tukaday deetana wuxuu u fadhiistay inuu dumarkaa u qaybiyo dhaxalka ay ka dhaxleen aabbahood taasina waxay tusinaysaa islaamku siduu u ilaaliyey xaqa dumarka dhaqamadii jaahiligahaa meesha uga saaray waayo wakhtiga casarka marka la gaadho ee salaada casar la eedaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sugi jiray ilaa dadku ay isu soo ururayaan wuxuu nebigu dhiirigeliyey afar ragcadood in la tukado salaada casar ka hor qofka tukadana waa u duceeyey raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacaa ilaahay ha u naxariisto qof salaada casar ka hor tukaday afar ragcadood raatibo maaho nebigu muu joogtayn laakiin waa salaad sunno ah oo laga horaysiin karo salaada casar salaada casar wakhtigeedu wuxuu soo geli jiray oo nebigu calayhi salatu salaam ummadda qowl iyo ficilba uu ku baray marka wakhtiga duhurku uu baxo shay walba marka harhkiisa uu leekaado haddii harhkii subaxnimo aanay waxba ka harhsanayn haddii harhkii subaxnimo ay wax ka hadheen isaga waa dheeraad buu ka noqonayaa harhkaa shayga leekaaday nabigeenu alayh salaatu wasalaam salaada casar wuxuu tukan jiray fii awali waqtihaa waktigeeda u horeeya ayuu tukan jiray wuxuu tukan jiray iyadoo qoraxdu weli ay nooshahay xagga kulaylka iyo xagga cadaanta iyo iftiinkaba shamsu xaya maa lam tasfara shams intaana wax casuusa qoraxdu aana yeelan nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim salaada casar sida dadka qaarkood ay yeelaan dib uma dhigi jiro dadka qaarkood baa dib u dhigoo maqribka ku dhoweeya in salaada casar dib loo dhigoo maqribka lagu dhoweeyana hadda iyadoo wakhtigeedu uu joogo ilaa ay qoraxdu ka dhacayso nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka digay wuxuu uhi tilka salaatu lmunaafiq yarqubu shamsa xataa kaanat bayna qarnay shayطaan naqara arbacan laa yadkuru اllaha fiiha ila qaliila taasi waa salaada munaafiqiinta lagu yaqaan qoraxdun buu eegaya mee dhacda qoraxdii weli mee weli waa soo jeeda haddaa waktigii weli waa joogaaye hadhow baynu tukan markay qoraxdu dhicitaan marti u noqoto ay kuba dhowaato wakhtigii shaydaanku geesihiisa uu ku beegayey si isaga dadka qoraxda u sujuudaya ay ugu sujuudaan markaasuu kaga qorob qorobsiinayaa naqrigu waa ficlu tuyuur waa shimbiruhu waxay yeelaan marka xamaamka laga reebo markay biyaha cabbayaan sidaa afar buu kaga quruqurusiinaya intuu ilaahay qalbiga iyo inta muuqataba ka xusay dhexdooda ay aad iyo aad u yar tahay marka salaada casar waa in goor hore la tukado washamsu xaya nabigeenu caleyh afdal salaati watasliim salaada casar marka uu ka faaruqee uu dhammeeyo asxaabtiisuu kusoo jeedjeesan jiray hadduu doonay inuu xu sheego waa u sheegi jiray mar buu asxaabta ku soo jeestay wuxu uhi waxaan ku tallamayaa inaan wax idiin sheego iyo inaan iska daayo talow miyaan idiin sheegaa mise waan iska daaya waxay rasuulka ilaahi hadduu waxaas yahay khayr noo sheeg haddii kalena hanoo sheegin may odhan ma afxidhi karaa nebiga calayh isalaatu wasalaam faallahu warasuuluhu aclam bay yidhaahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa u cilmi badan wuxuu nebigu sheegaya khayr buu ahay wuxu uhi maa min muslimi yataطaharu fayutimu طahuura اladii kutiba calayhi fayusalii hadihi salawaat اlkhams ilaa kaanat kafaaraati lima baynahuna muslim kasta oo طahaaro qaato طahaaradiisa dhammaystira طahaaradii lagu faral yeelay deetana salaadahan shantaa tukada ilaahay wuxuu uga dhigaa salaadaha shanta ah kuwa lagaga dhaafo dembigii uu sameeyey laba salaadood intii udhexaysayba dembiguna sida axaadiida kale ay fasirayso waa dunuubta yaryar baa loo jeeda dembiyada waaweyn iyagu towbad bay u baahan yihiin mar nebigu caleyh afdal salaatu watasliim salaaddii casar markuu tukaday wuxuu asxaabta ku yidhi kaydinka midee weysaystee weysada dhammaystira dabeetana yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxameda cabduhu rasuuluh ilaa futixat lahu abwaab اljana اhamaaniya qofka weysayste weysada markuu dhammeeyo yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ana muxameda cabdu warasuuluhu albaabada jannada ee sideedda ah ayaa loo furaa yadkhul min ayaha sha albaabku doona ayuu ka galaa muslimka weysaysta ee weysada wanaajiya dabeetana laba ragcadood tukada labadaa ragcadood oo qalbigiisa ilaahay uu ku qaabilay iyo wejigiisaba janna u waajibto oo ilaahay subxaana watacaala uu xukuma marka waa labada ragcadoodee horena aynuga hadallee dee bilaal uu jannada ku galay ee ahaarada dabadeed ay sunno tahay in la tukado nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda casar dabeed asxaabta inuu la hadlo way yarayd oo salaada duhur kadib inuu la hadlo ayaa fara badnayd nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu casar ka noqdo dumarkiisu u geli jiro mid mid buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo mari jiray waa soo salaami jiro waa ka soo warheri jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam sida subixiiba uu samayn jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay guriga uu rasuulku maalintaa u leeyahay inay ku soo ururaan waxaa mar dhacday gurigii caaisho inay isugu yimaadeen marka zaynab baa ka mid ahayd dumarka yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii gurigii uu galay gacantiisii wuxuu u taagay zaynab isagoo doonaya inuu salaamo caaisha radia allahu canha ayaa la hadasho waxay tidhi haadihi zaynab isjir tani waa zaynab maaha anigii maaha waa zaynab taas yani guriguna waa gurigaygii iyaduna waa zaynab salaanta cidda lagu horraysiinaya waa in aniga noqoto maadaama gurigaygii waxa weeyaan la joogo nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantii dhexdu ka soo celiyey dabeetana waxaa dhacday in hadal uu ka dhex bilaabmay caaisha radia allahu canha iyo zaynab aada iyo aadna waa u xifiltimi jireen zaynab iyo iyo caaisha radia allahu canha laakiin waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mid ah markii zaynab markii caaisha radia allahu canha been abuurka laga samey munaafiqiintu ay ka sameeyeen ayaa zaynab uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam weydiiye wuxuu yidhi waxaan la sheeg sheegaya maxaad ka ogtahay waxay tihi axmi samci wa basari anigu waxaan ilaashanayaa maqalkayga iyo araggayga macnaa waxaanan aragna sheegi maayo waxaanan maqalna sheegi maayo khayr mooyaane wax kale kuma ogi caaisha radia allahu canha hinaasihii ka dhexeeyey kumuu kalifin inay u miisto waad tirahdo wallaahi warkaasi aad baa loo sheegayaaye bal inay wax ka jiraan baa dhici karta caaishana radia allahu canha bal siday zaynab u ammaantay baleeg waxay tidhi zaynab waa tii igula tartanka badnayd dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay baa ilaaliyey maalintaas manaan arag bay tidhi gabadh ka diin fiican zaynab radia allahu canha almihim waxoogay hadalle isweydweydaarsadeen ilaa ay dhawaaqoodii dee debadaba laga maqlay salaaddii baa la aqiimay abubakar baa soo maray oo dhawaaqa noocaasa maqlay rasuulki ilaahay buu la hadla wuxu rasuulka ilaahay ow iskaga soo dhex ka salaaddii bay gaadha ee weliba afka ciid u geli afka ciid ugu shub dumarkan agtaada ku murmaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu baxay caaishay arrintaasi warwar badan ku beertay ilaa aabbaheed baa maqlay iyadoo gabadh la tirsanaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiise markaasaa waxay tidhi imiku abubakar imanayaayo fa yafcalu bi wayafcal markaasuu shaqo iga qabanaya markii nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii uu dhammeeyey ayuu sidii ay sheegaysa abubakar u yimi markaasuu aada u canaantay qaala laha qowla shadiida waqaala atasnaciina haada ma rasuulkii ilaahay oo ku hor fadhiyaad waxaa samaynaysa dhacdadan iyo kuwo kaloo abubakar iyo inantiisa caaisho dhex marayba waxay culimmadu ka faa'iideeyeen ninku inantiisa nin kale u dhaxday ee reerleh inuu gurigeeda tegi karo isla markaa inuu edbin karo abubakar mararka qaarkood caaisho gacanta ula tago kelidaasu ka guji iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam dhabteeda uu ku jiifo waxay tidhi aada buu ii xanuujiyee inaan dhaqdhaqaaqo waxaa ii diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabteeda ku hurda ayaan diidayay inaan toosiyo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaadda casar dabadeed laba ragcadood buu tukan jiray ummadda uguma baaqin labadaa ragcadoodna waxa kalifay waxay ahayd salaaddii duhur labadii ragcadooda ka dambeeyey isagoon tukan maalin ayaa waxa u yimid dad wafdiya dadka alle hadalkoodii buu ku mashquulay ilaa casar ba la gaadhay marka labadii ragcadood duhur ka dembeeyey buu casar dabadii qalleeyey nebigana caadadiisu waxayd mar hadduu camal bilaabo cibaado wanaagsan inaanu joojinba marka labada ragcadood sidaas uu waday culimo badan oo saxaabi iyo taabiciin iyo culimo damba lahibana waxay ku tegeen dadka laftooda inay sunno u tahay casar dabadii in ay laba ragcadood ay tukadaan waxaa dhici jirtay nebigu calayh salaatu wasalaam dumarkiisa mararka qaarkood inuu uga sheekeeyo waxyaabihii qabsaday ama ku dhacay bilowgii dacwadda waxaa kaloo dhici jirtay masaa'il cilmiya in isaga iyo dumarkiisu ay ka wada hadlaan oo mararka qaarkood rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyaan mas'alooyin qur-aanka lagu sheegay oo ay iyagu si u fahmeen ama fahamkeedu u ku adkaaday waxaa ka mid ah caaisha radia allahu canha waxay maqashay rasuulka oo le man xuusiba yowma alqiyaamati cudib maalinta qiyaame qofka la xisaabiyo khalaas waa la cadaabaya mar haddii qofka la xisaabiyaba waxay rasuula ku tidhi caaisha radia allahu canha miyaanu ilaahay odhan fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaab fudud baa la xisaabin doonaa dadkii muminiinta ee wanaagsanaa manaa labadaas say isu qabanayaan rasuulku wuxu uhi laysa daka alxisaab xisaabinta aayadda lagu sheegay ma aha macnaheedu in xisaabi xilmale qofka lagu qaado oo wax yar iyo wax weynba laga xisaabiyo ee waxaa looga jeedaa alcardu in qofkii muuminkaa saalixa loo bandhiga camalkiisao ladhaa waxaa ma samaysay maalin heblaayo waxaa kale ma samaysay sidaa ma tidhi sidaa ma tidhi xisaabinta aayadda lagu sheegay taasaa looga jeedaa taxdiidka lagu sheegayna waxaa looga jeedaa qofka in lala niqaasho oo wax allaale iyo wuxuu sameeyey xabad xabad loo soo hordhigo man nuuqisha alxisaab yowma alqiyaamati cudib marka xisaabtaan leeyahay qofka ay ku dhacdo waa la cadaabaya iyo xisaabta aayaddu ay sheegtay waa karalaba buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam mar kale nebigu xafse ayaa waxa uu ku yidhi inii la arju an laa yadkhula naara axadu in sha allahu tacala miman shahida badan walxudaybiya waxaan ilaahay ka rajaynayaa naar inaanu gelin oonay naarba is arag qof ka mida dadkii ka qayb qaatay dagaalkii beder iyo alxudaybiya waxay tidhi rasuulka ilaah sooka ilaahay wa in minkum ilaa waariduha qof kastoo bani aadamoo idinka midii naarta waa ku arooraya kana calaa rabbika xatman maqdiya waa arrin ilaahay uu go-aamiyey oo uu isku waajibiyey marka hadalkaaga ayaa aayaddaasi siday isu qabanayaan alam tasmaciihi yaquul wuxuu uhi nebigu miyaanad maqal ilaahay inuu yidhi uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya waxaa naarta marka dadku ay ku arooraan horta dadkao dhami waa ku aroorayaan aroorkaa maxaa looga jeedaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen dukhuul baaba looga jeeda waaba la dhex marayaaba culimada qaarkoodna waa waxaa looga jeedaa biriishka jisriga jahanamo la dul dhigaayo marista dadku ay dul marayaan dee dadkao dhami jahanamo waa dul mari doonaan biriishkaa ku dul yaalla laakiin dadka qaarna naartaa jahanamay ku daadanayaan qaarna sida aayaddu ay sheegtay ilaahay baa subxaana watacaala ka tallaabinaya oo oo ka badbaadinaya markaa bal u fiirso nebigu calayhi salaatu wasalaam ardaydiisu oo dumarkiisu ay ka mid yihiin muu odhan jirin sidee baad hadal iigu soo celin kartaan ama aad u odhan kartaan hadalkaaga iyo hadalkaa hadalkaaga iyo aayaddaas see laysu waafajinaya mutawaadic buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa fii tacliim markuu dadka wax baraayo waa dariiqo khaldan in la yidhaahdo ardaydu macallinkooda waxba ma weydiin karaanba wax walba hadduu doono hadalkiisu hawlo muuqda mid iska hor imanaye waa inay iska qaataanon waman ictarada intarad ka hadalkii wax ka ka soo jeediye yidhaahda su-aal ka keenana waa la eryaya hada khalad waa mid khilaafsan dhaqankii nabigeena calayh isalaatu wasalaam laakiin ardaydu macallinkooda hadday wax weydiinayaan waa inay eegaan wakhtiga ay wax weydiinayaan waxyaaba aan fiicnayn waxaa ka mida iyada oo macallinkii maantao dhan uu hadliyuu daalan yahay maantao dhan laga yaab in su-aale ka jawaabayay in haddana markuu dhaqaaqo la idhaa su-aal yaroo kale aan ku weydiinaya masaajidka dhexdiisa haddana albaabka markuu marayo su-aal yar baan ku weydiinaya hada laa yambaqi waa in la eego qofka duruuftiisa waa in la eego laftiisa ila waa qof bani aadama adigoo kale ah marka su-aasha la weydiinaya si aadaabi ku jirto waa in loola hadlo mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in nabigeennu calayh afdal asalaati watasliim asxaabta qaar ay u yimaadaan casarkaa kadib oo ay dan ay leeyihiin ay u sheegtaan mar waxaa dhacday inay u yimaadeen rag ka mida qabiiladii reer banu saliima lo odhan jiray dha rasuulkii ilaahay waxaanu doonaynaa inaanu geel qalanno marka waxaanu doonaynaa dee inaad nala joogto nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa ka yeelay waanu raacay geelio aan weli la qalin buu gaadhay kadib baa la qalay waa la googooyey waa la kariyey faakaluu qabla an takiiba shamsu arrintaas maxay calaamad u tahay hadda nebigu calayhi salatu wasalaam salaaddii casr markuu tukaday kadib ayuu tegey oo reer banu salimo masaajidka rasuulka weliba xoogay ka durugsan buu u tegey markuu tegey baa la bilaabay geel in la gowraco oo haragga laga saaro oo hilibkii la googooyo oo la kariyo oo iyadoo weli qoraxdu aanay dhicin la cuno maxay calaamad u tahay in salaaddii casar nebigu calayhi salaatu wasalaam goor hore uu tukaday ayay taasi daliil u tahay marka ay qoraxdu dhacdo ee dadka ay ka qarsoonto ayaa salaadda maqrib ay soo geli jirtay markaas ayaa bilaal u eedaami jiray asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim tiirarka masaajidka ayaa u kala dheerayn jireen marka salaadda maqrib la eedaamo iyagoo tukanaya laba ragcad oo salaadda maqrib ka horeeya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dhiirigeliyey wuxuu uhi nebigu saluu qabla almaqrib saluu qabla almaqrib maqrib hortii tukada maqrib hortii tukada uma qaala fi athaalia liman shaa markii saddexaad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi qofka doonaya ha tukado manaa maaha muakad ama raatiba maaha laakiin sunno waa la tukan karaa maanta sunnada noocaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka looga hijrooday oo masaajidada badankooda marka maqribka loo eedaamo aqiimka ayuunbaa ku xiga ficilka noocaasna waxaa ka dhalanaysa sunnadaasi inay lunto oo marka dambe dadku ay u qaataan markay xaaladaa la qabsadaan inaanay diintaba ka mid ahayn oo hadhow toole ay cidda samaynaysa la yaabaan ama ay ku qabsadaan ama ay kula dagaalamaanba labadaa ragcood aad bay u khafiifin jireen asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim tiirarkana waxay ugu kala dheeran jireen waxa sutray raadsan jireen salaadda axkaamteeda waxaa ka mid a qofka muslimkii markuu tukanaayo shay ka horeeya oo intaa isaga iyo shaygaa udhaxaysa dadka uu ka celin karo inuu qaabilo sutra la idhahdo gidaarka ama tiirarka ama wuxuu ishordhigayoo ugu yaraan uluay dirac leeg dhudhunka saddex marka loo qaybiyo labadii leeg nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaana aad buu u dhiirigeliyey ilaa culimada qaarkood o idhahdeen waaba waajibba nabigu wuxu uhi idaa sallaa axadukum falaa yusalli ila ilaa sutra midkiin hadduu tukanayo sutra la-aan yaanu tukanin faa'iidooyinka ay leedahayna waxaa ka mid a shaydaankii qofkaa tukanaya salaada ka jari lahaa inay ka celinaysa buu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ta kale qofku ciddii hormari lahayd buu dee iska celinaya hadduu sutra samaysto sunnayaasha aadka looga tegey bay ka mid tahay sunnadaasi ay tahay in la nooleeyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam salaadda maqrib hore ayuu u tukan jirayoo iyadoo weli aan habeenku dumin oo aan madow aanay noqon ayuu ka bixi jiray saxaabadu waa kuwa yidhi haddii midkayo leeb uu gano meesha leebkaasi uu ku dhaco isagoo arkayaa salaadda laga bixi jiray leebkuna waxaynu ognay de qofka meel ka fog buu ku dhacaya qiraa'adana nebigu waa gaabin jirayoo qisaarulmufasal qur-aanka la idhaha buu ku tukan jiray salaadda maqrib suuratu waduxaa ka bilow ilaa birabinnaas suuradaha gaagaaban ayuu asal ahaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukan jiray laakiin mararka qaarkood waa dhacday inuu dheereeyey salaada maqrib asal may ahayn inuu dheereeyo laakiin mararka qaarkood waa dheereeyey suurat lcaraaf buu labadii ragcadood akhriyey mar wuxuu akhriyey suuratu tuur mar wuxuu akhriyey suuratu wlmursalaat ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhriyey salaada maqrib dabadeed haddii wax muhim oo culusi aanu jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka lama hadli jirina dadku howlahooday ku kala foofi jireen ilaa cishaayiga la ysugu soo noqonayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu maqrib tukado gurigiisu ku noqon jiray labadii ragcadoodee salaada maqrib ka dambeeyey buu tukan jiray kadib buu cashayn jiray waana arrin muhiima taasi in qofka cashadiisu ay ka horeyso cishaa'iga si salaaddii cishaa'i u tukado isagoo aan gaajaysnaynoo qalbigiisu aanu cuntadii ku maqnayn waa talabaadee xagga caafimaadka lafteeda arrintaasi muhim bay qofka u tahay inuu qofku goor hore casheeyo oo halis caafimaad bay qofka ku haysaa sida culimadu ay sheegeen kadalika dhakhaatiirtu ay sheegaan inuu qofku isagoo markaasuun cunto cunay oo dhergay uu seexo oo halis wey oo calooshu dee u shaqayn mayso markuu qofku soo jeeday siday u shaqaynaysay intaa qofku waxa weeyaan u hurdo nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim waxa uu ka hadlay haddii qofka cuntadii loo soo dhigo isagoo aan weli tukan salaadii maqrib salaadaha kalena waa la mide inuu cuntada ku bilaabo walaa tacjiluu can cashaa'ikum uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam gaar ahaan qofku haddii uu u baahan yahayoo salaada hadduu galo dee khushuucdiisu ay yaraanayso ay noqonayso qalbigiisu inuu xagga cuntada waxa weyaan uu ku maqan yahay xataa jamaacadu ha dhaafto sida cabdillahi bn cumar uu samayn jiray cuntadiisu dhammaysanaya kadib uu salaada tukanaya waxaa la rabaa salaadee qalbigiisu uu joogo qofku inuu tukado laakiin waktiga salaadu hadduu baxayo waktiga salaada saari maayo oo salaad waktigeedii dhacday laakiin khushuucdeedu ay dhiman tahay inuu tukado ayaa dhaantay inuu tukado salaad waktigeedii uu baxay laakiin khushuucdu ay dhammaystiran tahay nebigu caleyh afdal salaatu watasliim asxaabtiisa wuxuu ku dhiiri gelin jiray in qof waliba dad fara badanoo baahan baa jire marka gurigiisa uu tegaayo uu qof kusii faralaabo qofkii laba ku faralaabaya si ay cuntada gurigiisa taallo ula cunaan arintaasina inaanay waxba ka dhimahayn buu rasuulku sheegi jiro wuxuu odhan jiray man kaana cindahu طacaamu اثnain falyaqud ثaaliثa qofkii haya raashinuu laba qof ugu talagalay mid saddexaad ha kaxeeyo waman kaana cindahu طacaamu ثaلaaثa falyaakhud raabica qofkii haya cunto uu saddex ugu talagalay qof afraad ha kaxeeyo nebigu calayh الsalaatu wasalaam mararka qaarkood toban qof iyobuu kaxayn jiray si ay ula soo casheeyaan haddii uu hayo raashin dadkaasi waxa weeyaan gaari kara mararka qaarkood waxaa dhici jirto weliba badnayd markuu gurigiisa ku noqdo u casho doonto cunto kaleba inaanu ugu tegin biyo iyo timir mooyaane bal mararka qaarkood waxaa dhici jirtay mid nooli wuxuu cunoba guriga inaanu ugu tegin oo isagoo bog maran nebigu calayh salaatu wasalaam u seexdo taasina waxay tusinaysaa adduunyadu ilaahay agtiisa inaanay qiimo ku lahayn oo hadday ilaahay agtiisa qiimo ku leedahay cidda ilaahay dadka u jecel yahay buu u badin lahaa waxa ilaahay agtiisa qiimo kulli waa iimaan iyo iyo diin taasuu ilaahay u badiyaa cidda uu jecel yahay nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim miis cuntada looma saari jirin laakiin waxaa dhici jirtay saan iyo wax la mida si cuntada ka daadata looga daba tegi karoo loo cuni karo in la dhigo oo la goglo waxaana aynu sufrada u naqaan ama shamac iyo wax la mida waayo nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu uhi midkiin haddii raashinkii uu cunaya wax ka mid uu ka dhaco ha ka daba tago ha soo qaato wixii marayna ha ka biiyo dabeetana ha cuna buu uhi nebigu calayh salaatu wasalaam walaa yadachu lishayaan yaanu shaydaanka uga tegin innagana maanta waxaa laga yaabaa raashinka in fara badanoo ka midi inay biyaha xalka raacdo dabeetana bullaacadaha ay gasho ama guryaha hortooda lagu saydhiyo nicmada ilaah in lagu ciyaaro maaha dad fara badan baa u baahan marka hore in kugu filan oo wax daadaata aanay ka soo hadhahayn karso oo israafka iska ilaali haddii kalena dadka u baahan u gee xataa dadka jaarka waa inay hadiyadda isweydaarsadaan iyadoo xataa baahiibe aana jirin siduu nebigu ku dhiirigeliyey abudar markuu ku yidhi idaa tabakta maraqatan faakfir ma aha haddaad kariso wax maraq leh biyaha ku badi watacaad biha jiiraanak dadka jaarkaagaana kala warhay nabigeenu caleyh afdal salaatu watasliim raashinka marka loo soo dhigo aadaab baa uu ilaalin jiray ummaddiisana uu baray bismi illaahi buu ku bilaabi jiray hadda bismi illahi raxmaan raxiim maahae la soco bismi illaahi oo qura xaggaa soo xigtana waa ka cuni jiray hadduu raashinku isku wada mid yahay farihiisu kamay tallaabi jirin intaa hortiisa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa dhexdana kama aanu cuni jirin ummaddana wuxuu yihi ha ka cunina waayo barakadaa ku soo degta marka ha odhan dee barakadaa baan doonayaa barakadaan cunaya ha odhan mada bara kama soo degaysa hadaad dhexda ka cunto yaani dhexda haddaad ka cunto barakadii baan iman ahaynba nebigu calayhi salaatu wasalaam inta badan saddex farood buu wax ku cuni jiray saddexdaa faroodna waa leefi jiray marka uu raashinka dhammeeyo haddii cid ehelkiisa ka mida oo ka leefaysa ay jirtana waa leefsiin jiray manaa raashinkaasaa la diidaya qofku inuu iska meedho deetana raashinkaasi uu raaco biyaha iyo meelaha wasakda inuu ku dhaco ta kale nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi fainakum laa tadruuna fii ayi طacaamikum اlbaraka garan maysaan raashinkiina ka ay barakadii raacday markii aad cuntay calooshada tegey maka weelka ku hadhay maka farahaaga ku dhegdhegan marka kaa caloosha tegey isagu tegba haddii barakadii ay raacday kuu raacday haddii ay kan faraha raacdayna dee yay ku seegiina faraha muudso weelka laftiisana murdi laakiin waa goorma waa haddaad dee raashinkii ka dhammayso lakiin maaha macnaheedu sida dadka qaarkood ay u fahmeen haddii raashin badani ku jiro adoo dhargeen raashinkaa caloosha ku cabbee dabeetana weelka dabeetana murdi maaha macnuhu sidaa oo caloosha in la cabbeeyo aada loo buuxiyo nebigu calayh isalaatu wasalaam waa ka digay maa malaa bnu aadama maa malaa bnu aadama wicaaan shara min banihi ina aadama buuxiyo weel ka shar badan calooshiisu uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam xagga cuntada nebigu isma kalifi jirin sidaynu hore usoo sheegnay markuu guriga yimaado raashin ma haysaan haddii la idhaa ha kaa loo keenaa noocu doonayaba ha noqday ayuu cuni jiray haddii aanu cajibinna isagoo waxba ka sheegin buu iskaga tegi jiray hadduu waxba ka waayana cidna ma hiifi jirin cidna ma canaanan jirin nebigu alayh isalaatu wasalaam nabigeenu aleyh afdal salaatu watasliim markuu raashinka u fadhiisto wuxuu u fadhiisan jiray qaab aan isballaadhin iyo raaxaysi iyo calool kala bixini aanay ku jirin maruu jilbaha ku fadhiisto iyo maruu lugtaa bidix ku fadhiisto lugtan midigna waxa weeyaanu jilibkeedu taagnaado intaba nebigu calayh isalaatu wasalaam waa yeeli jiray dadka wuxuu beri jiray aadaabu acaam siduu u baray saxaabigii yaraa la odhan jiray camr ibnu salama ibn abi salama hore aynu usoo sheegnay marka uu cuntada dhammeeye rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam allihii nicmadaa siiyey buu u mahadnaqi jiray alxamdu lilaahi xamdan kaiira ayiba mubaarakan fiih ayaa ducooyinkiisa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ducooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii rasaqanii haada ilaahay baa ammaan iyo mahadba leh igu arsaaqay raashinkan hadduu cabo ama uu cuno nebigu wax dhegdheg leh inuu tukadana uu doonayo waa ka luqluqan jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu nebigu sheegay ninku waxa uu siiyo xaaskiisa ee afka uu geliyo inay sadaqo tahay oo laga ajar siinaayo nebigeennu caleyh afdal salaatu watasliim noloshiisu sidaasi ayay ahayd nolol akhlaaq wanaagsan dabci fiican diin xus ilaahay ku dhaqan shareecada ilaahay subxana wa tacala uu ku soo dejiyey ay qurxisay ilaahay noloshaasoo kale hayna waafajiy wallahu aclam waxka billahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed
ayuha alikhwatu walakhawaat intaynu ku kulmeenno sharxi kitaab kale oo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد